tartan ciyaareedkan oo muddooyinkan dambe ku dareeray degmada diinsoor iyo weliba ku qeyb galay tumiil lama kooxood oo kashal kueen xaafadaha degmada diinsoor walina ku qeyb kuhay dadaalada maamulka degmada si loon dhiirigeliya isdhexgalka bulshada iyo horumarinta ciyaaraha dhallinyarada munaasabada hiritaanka tartankii weliba gobrow ku haya mas-uuliyiin shirgedisan oon ku horeyay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyadoona la muujiyay farxad isdhexgal iyo dhiirigelinta dhallinyarada waxaana ku mid ah guddiga ciyaaraha degmada diinsoor iyo ku-qeybgalyaalka munaasabada iyo bogaada ciyaaraha ka salaysan isdhexgal iyo is-ixtiraama wabacdaha meesku ku mahadnaqnaa intuu maamulka degmada diinsoor oon ku horeyshi guddoomiye axmed aadan cabdi axmed daacad oo runtii tartankay muddada socday bil loonku talagalay soo dhoweyntaas gabagabadii rugoogna alxamdulilah gudoomiye labada kooxood oo final dhulka ku weyn waa fc doy iyo fc alaami waa kooxa aan ku yin degmado idin mar kale makaalina saa dhawaaw garab iyo hiirana ku aagna isboortiga iyo dhammaan guud ahaan bulshadaba insha allahu tacaala gudoomiye mar kale meliina kulan qurux badan saa bandhiga isna gudoomiye degmada nala jara insha allah saa dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismillah waxaa marka hore mahad u sugnaatay allihii inta iskugu kaa kulmiyey saa ogtiinba waxaan maanta taagannahay ciyaartii finalkeed ee koobkii soo socday muddada bilsha aheyd maantana finalka isla joogaan f c doy iyo alaamin marka kolley horta kubadda waa cad iyo madow kolley insha allah laakiin waxaa aan ku faraxsannahay inaan maanta aan joogno guddoomiyihii oo na hor socdo anigao maamulkee inaan maanta aan soo qayb galno finalkii waad mahadsantihiin wax badan wixii lagu hadli lahay mar hore waa gudoomiyaha soo koobay marka wasalaamu calaykum waraxmatullah guddoomiyaha degmada diinsoor axmed aadan cabdi oo usan meelasay kelmad koobanka jeedi iyo hadhawaayay tartamada ciyaaraha soona xusiintii oo ka shaqeeyana sii dareerowsho
maanta waxaa farxad noo ah inaan ka soo qayb galno fiinaalkii oo soo dhoweyntii ahayd ay noo suubiyeen dhallinyarta degmada diinsoor maanta waxaa isugu yimid fiinaalkii labada koox f c doy iyo alaamin runtii inaan ciyaartaani galabta xaadir ku ahaana meeshaan aad baan ugu faraxsannahay kooxaha f c doy iyo alaamin ayaa iska hirin ciyaarta kama dambeysta ee fiinaalka taasoo si xiise leh indhidi inka dambeyna guuliya karatii kooxda alaamin oo iyo markaasi muujiday adkaysi iyo ciyaar wanaagga